habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood ikaga imaanaysa washington
khiyaarta hawada nagala xidhiirtay waa habeen jimcaha bisha noombarna ah oo ah toban sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom idaacadda caawana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
waxyaabaha aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida qaybtii labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oonu ku eegayno kulan dadweyne oo v o e da oo ay ku qabatay magaalada torono ee dalka kanada oo lagaga hadlay dilalka loo geysta dhallinyarada soomaalida ee kanada deggan haddaad lacagta daroogada la dhaqaaqdo waa la goynaya midbaa laga doontina soo dilbaa lama yaqaanaan mugtahay sistamka halka horta inantu dagaal bay doonaysaa dagaalkana diyaar baanu ahay kow markaynu dumarka u yeedhno lacagta laga ururiyo lacagtaa jeebadda kuma shubani ayagana waxu ku dhisnaa hooyo gurigii bay odagii ka eriyeysaa hooyo shaloongay gasho lacagtii ilmahay ku gashay aroosyaday dhar wurxoon ku tagtaa baadhigay tagtaa islaan lix carruura haysataa taymka ay u hayso inay soo baadhigarayso bal adinku fakara
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa ololihii doorashada somalilan oo soo gebagaboobay iyadoo guddiga doorashada somalilanna uu sheegay in la mamnuucay adeegsiga baraha bulshada waxaannu joojinnay oo shirkadaha isgaadhsiinta aannu amar ku siinnay in ay joojiyaan dhammaan laga bilaabo maalinta doorashada lixda maqhribnimo marka goobaha la xidho ayaa kuwaasoo dhammana la xidhayaa waxaana ay la furi doonaa dib loo furayaa maalinta komishonku ay doorashooyinka ku dhawaaqaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee laba warbixinood oonu kaga hadlayna tahriibka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida milatariga maraykanka ayaa sheegay in tiro ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab ee soomaaliya ay ku dileen duqayn ay khamiistii shalay ka fuliyeen meel ka mida gobolka ba-ay afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagoonka oo layidhaahda erisia harris ayaa u sheegtay v o a in duqayntaasi oo ay geysatay diyaarad daroon ah ay ka dhacday meel qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada muqdisho harris waxay intaasi ku dartay in cid rayid ah aysan wax ku noqon duqayntaasi sida uu shaaciya taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo yaqaano duqayntan waxay dhacday abbaare saddexdii galabnimo xilliga soomaaliya iyadoo isla soo abaabuleen maraykanka iyo dowladda soomaaliya war ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay ciidamada maraykanku waxay sii wadayaan inay adeegsadaan awood kasta oo ay heli karaan iyo tallaabo kasta oo ku habboon si ay u difaacaan danaha iyo ammaanka maraykanka islamarkaana ay u curyaamiyaan halista argagixisada duqayntaasi waxay imaanaysaa wax ka yar toddobaad markii maraykanka uu duqayn la beegsaday maleeshiyada daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka bari ee puntland gaar ahaana tuulada buqo oo lixdan kilomitir koonfur ka xigta qandala
madaxweynayaasha maraykanka iyo shiinaha ayaa khudbadahooda shirka hogaamiyaasha ganacsiga ee eshiya ee maanta waxa ay ku kala jeediyeen hadallo iska soo horjeeda madaxweyne donald trump ayaa hogaamiyaasha ganacsiga ee shirka wadamada dhaca badaha indiya iyo basifiga waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu heshiis la galo waddan kasta oo diyaar u ah in maraykanka uu xiriir ganacsi dhex maro balse ma uusan danaynin in uu galo heshiis maraykanku uu ganacsi la sameynayo wadamo badan oo wada jira sida heshiiska t p p oo maraykanku ku jiray laba iyo toban dal oo kuwa hadda uu la shirsan yahna ay ka mid yihiin heshiiskaasi ayuu madaxweyne trump lugta ku dhuftay markii xilka uu la wareegaba madaxweynaha dalka shiinaha shin jimping oo khudbad isna jeediya ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu aad uga faa'iidaysta ganacsiga ay dowladdu qorshayso wuxuuna ammaanay heshiisyada ganacsi ee dowladaha wadajirka ah ay galaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tellerson ayaa sheegay jimciha maanta inaanay jirin wax calaamad ah oo muujinaya in iscasilaadii ra-iisul wasaarihii dalka lebnaan sacad al xariiri uu sacuudiga door ku lahaa oo aysan ahayn mid isaga ka timid xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ra-iisul wasaaraha lebnaan uu iska casilay isagoo xilligaasna ku sugnaa dalka sacuudi carabiya sabtidii hore xogxaya tellerson ayaa ka duulayay magaalada beijing isagoo kusii jeeday dalka philipiin oo uu ka dhacayo kulan
gareeqaanka guud ee sacuudiga ayaa wuxuu xaqiijiyey in dalkiisu uu xiray laba boqol iyo sideed qof ilaa ay socdaan baaritaanada la xiriira musuq maasuqa isagoo sheegay in qiyaastii boqol bilyan oo dollar la isdabamariyey war uu khamiistii soo saaray ayuu sacuud al mujiib waxa uu ku sheegay in toddoba ka mid ah dadkii la xiray la sii daayey iyadoo aan wax dacwadihii lagu soo ogin balse waxaa weli xabsiga ku jira ilaa iyo laba boqol iyo kow qof sidoo kale dowladda ayaa waxay xanibtay ku dhowaad kun iyo toddoba boqol oo baanan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka reg tellerson oo la hadlay talaadadii dhigiisa sacuudiga ah caadil al jubeer ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in sacuudiga arrintani uu ku macnaynayaan inaysan ahayn xadhig balse ay doonayaan in ay soo bandhigaan caddeemo muujinaya waxaa dadku ay u malaynayaan khalad samayn tellerson ayaa wuxuu sheegay in arrinta walaaceeda ay leedahay balse si dhow ay ula soconayaan ilaa iyo inta ay ka arkayaan sida shakhsiyaadkaasi loola dhaqmo halka aad dhegeystayaal warkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington waxaa maanta soo gebagaboobay ololaha doorashada madaxtinimada ee somalilan kaasi uu socday kow iyo labaatankii maalmood ee u dambeeyey haatan waxaa soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada ee la filayo in somalilan ay ka qabsoonto maalinta isniinta ah guddiga doorashada somalilan ayaa maanta waxa uu sheegay inay hakinayaan isticmaalka baraha bulshada ay ku xiriirto ee social media kuwaasoo ay sheegeen inay uga cabsi qabaan in lagu baahiyo warar been abuura oo la xiriira doorashada iyo natiijadeeda waryaheena v o a barkad maxamuud kaariye ayaa go-aankooda waxa uu wax ka weydiiyey siciid cali muuse afhayeenka guddiga doorashada ee somalilan barkadow waxaa weeye arrintaa haddaan kaaga warramo waxaa jirtay dhowaan bishii oktoobar ina soo dhaaftay koob iyo tobankeedii shir baa wuxuu ka dhacay magaaladan hargeysa waxaa lagaga hadlayay doorka saxaafaddu ay ku leedahay doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan iyo sidii looga taxadiri lahaa in ay yimaadaan umuuro la xidhiidha arrimaha nabcaanshaha maxaa to isnacaybka keenaya had iyo jeer kuwaasi oo noqday kuwo la fidiyo iyo weliba wararka beenta ah ee aan haba yaraatee meella iyaguna aan haysan shirkaasi la qabtay barkadoo waxaa ka qayb galay saddexda xisbi siyaasi ee jamhuuriyadda somalilan haddaba shirkaasi waxaa ka soo baxay go'aamo go'aamada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in ay aada iyo aada u adag tahay sidii loo xakamayn lahaa warbaahinta amaba saxaafadda midda kale soo raacaysay waxay ahayd in iyadana loo baahan yahay in la mamnuuco amaba la joojiyo waxyaabaha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo ay ku sheekaysato ee social mediaha loo yaqaano taasina qayb bay ka ahayd waxay taasi dhalinaysaa baa la yidhi oo ay keenaysaa dhibaato ah wararka kutirikuteenka ah ee beenta ah ee had iyo jeer dadku ay isla dhex maraan taasi baa lagu joojinayay marka isagoo commishinka doorashooyinka qaranku isagoo kuwaasi ka shidaal qaadanaya waxay la noqotay in ay joojiyaan arrimaha keeni karaya dhibaatooyinka oo ay ka mid yihiin social media waxaanu joojinay oo shirkadaha isgaarsiinta aanu amar ku siinay in ay joojiyaan dhammaan kuwa ay ka mid yihiin facebooka twitterka snapchatka flickerka instagramka whatsappka fiberka imada d e o lincolin iyo weliba tango iyo google plus hadda halkaasi loo fiirsado waa google plus maaha google iyo lemon intaasi waanu mamnuucnay laga bilaabo maalinta doorashada lixda maqhribnimo marka goobaha la xidho ayaa kuwaasoo dhanna la xidhayaa waxaana ay xidh- fur- la furi doonaa dib loo furayaa maalinta komishanku ay doorashooyinka ku dhawaaqaan dadka qaar baa isweydiinayaa ilaa muddo intee leeg bay xidhnaanayaan goormaa dib loo furaya Een, marka waa- intay qaadan karto waa afar shan maalmood meelaha ilaa lix maalmood ugu dab- ugu badnaan oo sharciyaqaanada qaarkood baa u arkay inay tahay arrin lagu cabrinayo saxaafadda iyo xorriyaddii qofku inuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo warbaahinta kala duwan Een, sharci noocmaa baa u martin arrinta Een, barkadu qofku wuxuu xaq u leeyahay waxaa weeyaan in la dhowro waa waajib wayna tahay laakiin waxa uma diidanin in een, arrintaasi ay noqoto mid saa u hirgasha oo sida nidaamku uu yahay ee awalba loo samaystay ay noqoto laakiin mashkiladdu waxa weeyaan marka ay keento dhibaato ay keento een, maxay tahay baraha bulshadu ay keenaan oo ay noqoto kuwa dadka la isku diro colaad la dhex dhigo een, warar been ah oo natiijooyin been ah la sheego dadabaaldegaan hadhow laga yaabo in la yidhahdo maydinaan helin marka si aan uga taxadirno in dadkeena dhibaato ay kala gaadho waxaan nala noqotay inay ka muhiimsan tahay nafbaxda inay ka muhiimsan tahay in la xidho een, baraha bulshada marka ama la taliyo sharci ha noqoto ama jidka sharciya loo marya arrintaasna waa u eegtaan ama caqabadda sharciya ee ka hor iman karta maya ma ma ma ma ma qabno inaan sharciyad naga iman hor iman karto waayo waxaanu ka tarxi- taxadirayna waxa weeye waa dhibaato dood kale ayana jirto meelo badan oo afrika ka mid a marar sidan oo kale doorashooyin uga dhacayeen oo la isticmaalay baa jira een, habka ama nidaamkan in eh, baraha bulshada ku xidhiidha la hakiyo Een, falcelinta ama darecelinteeda kaga soo noqonaysa beesha caalamka iyo dadka daneeya doorashooyinka somalilan oo u arki kara in dimuqraadiyaddii doorashada ay ka hor imanayso iyada maxaa ka leedihi ma aragno inay ka hor imanayso dimuqraadiyadda doorashadu waxaa dhacay olole aada u wanaagsan oo runtii meel walba laga qabtay eh, ayaa jirta oo caalamku uu inaku ammaanay oo aada iyo aada laynaku ammaanay ayaa jira oo caalamku uu inaku hambaliyeeyey sida aynu wax u dhacayeen Een, mooye inaad la socotay jaraa'idka kasoo baxa ee waaweyn ee caalamka telefishinada qaarkood baa jiray oo inaku ammaanayey marka taasi ma aha mid ka hor imanaysa habsoo yaraatee nidaamka aynu dhiganay sawirkaa quruxda badanaad sheegisay warbaahintu ka qortay somalilan iyo doorashadeeda marka la maqlo waxaa la xidhay social media ama barihii bulshada ku xidhiidhaysay miyaanay nabar ku noqon karin barkada waxaa jirtay wadamo kaleet aan ma sheegaya kuwa ay yihiin kuwa internetkiiba xidhay ayaa jiray oo gebi ahaanba beniday internet oo dhan annagoo annagoo ka fekeraynaa dadka annagoo ka fekeraynaa xawaaladaha annagoo ka fekeraynaa een, oo dadka bilalka loo soo dirayo annagoo ka fekeraynaa shirkadaha iyo ej- een, wakiilada diyaaradaha annagoo ka fekeraynaa habka nidaamka lagu shaqaynayo iyo wax kasta internetkii maanaan taaban internet haba yaraatee ma aha mid aanu taabanayno waana shaqaynaysaa dadkana ugu bushaaraynayna inay tahay mid shaqaynaysa laakiin baraha dhibaatada keenaya waxa taxadir weeye waxa aanu samaynaynaa waa digtooni aanu ka digtoonahay in dhibaato dalkaasi ay ka dhacdo
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guddiga doorashada ee somalilan saciid cali muuse wuxuu u warramayay wariyaheena v o a ee magaalada hargeysa barkad maxamuud kaari
habeen wanaagsan dhegaystayaal tahriibka ayaa weli si weyn u jira gaar ahaana soomaaliya iyo wadamo kale ilaa iyo haddana dhibaatada tahriibka waa ay soo jiidanaysaa iyadoo markaasi la sheegayo in tahriibka uu soo jiidanayo indhaha dowladaha iyo beesha caalamka dhinaca soomaaliya weli lama qaban shir heer qaran ah oo lagaga hadlaya dhibaatadaasi haddaba sidee wax looga qaban karaa xaaruun macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyey
khubarada ayaa aaminsan in sharciyada la dagaalanka tahriibka ay jilicsan yihiin khubaradaasi waxay kaloo aaminsan yihiin in sharciyadaasi fulintoodu ay inta badan maqan tahay waxay kaloo sheegeen in musuq maasuqu suurtogeliyey in dadka lasoo qabto falkan la sii daayo waxaa kaloo khubaradu ay sheegeen in kooxaha wax tahriibiya ay dhex galeen maamulka gaar ahaan laamaha amniga iyo garsoorka cabdi xasan xuseen waa madaxii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee puntland waxaana uu daraasad ku sameeyey qulqulka muhaajiriinta waxaad moodaa awooddu iyo baaxadda iyo khatarta ay leedahay inaysan ku koobnayn ama aysan awoodi karin maamulada ka jira soomaaliya gaar ahaan maamulkan halkan laga baxo oo puntland usulisan ka jirin baa laga yaabaa marka waxyaalaha loola dagaalami waayey ma jirto qorshe nationala ama qorshe qaran oo dowladda soomaaliya oo dhan ay ku midaysan tahay oo barnaamijkaani looga hortago ma jiro marka barnaamijkaani wuxuu u baahan yahay aafooyinka waddanka ka jira ama geeska africa ka jira ama adduunkaba hadda ka jira weeye marka anigu waxaan aaminsanahay xalka saxdaa laga hortegi karaa wuxuu ka jiraa soomaaliya yeman iyo libiya iyo suudaan midna wax looga qaban karo waxaa looga qaban karaa glassroodka kooxaha networka ee soomaaliya ka jira in lala dagaalamo in dadkaasi waxyaalaha ay ka cararayaan inna wax laga qabto puntland oo kale sharciyadaas waa jiraan laakiin ma dhaqan jirin wax sababta aysan u dhaqan jirin waxaa ka mid ah cabacitiga dowlad dowladeed ma maamulkaasi oo aan gaarsiisnayn inuu la dagaalamo waxaan odnahay madaxdu inay maro badan ka hadashay laakiin fulintii aysan jirin oo tusaale ahaan oo kale hay-adihii awooddaas gaarsiisay inay la dagaalamaan ma jiraan lamana dagaalamaan sidaasna si lamidaan ah kooxaha wax tahriibiya waxay ku milmeen haykalkii dowladeed waxay ku milmeen hay-adihii la dagaalami lahaa ay ka mid yihiin hay-adihii amniga ay ka mid yihiin hay-adihii garsoorka iyo wixii lamidka aha iyo hay-adihii badda intaasay ku milmeen qayb bay ka noqdeen maadaama kooxaan lacag badan haystaan lacag bay ku farraqeen dadka lacag baa lagu kala gudbiyaa haddii la xiro lacag baa lagu soo saaraa marka ma jirto awood u diyaarsan ma jirto agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cabdi nuur jubba waxa uu qabaa fikradtaasi ka duwan waxaana uu ii sheegay in maamulku aanu cidna indhaha ka qarsanin islamarkaana dadkii lasoo qabtay la saaray maxkamad kuwo kalena la xukumay ayna haatan ku jiraan xabsi iyadoo qaar kalena baabuurtii ay dadka ku tahriibinayeen lagala wareegay dabcan qofaan sharciga iyo ama dembiyada uu ku jiro anigu qofna mataqaana xukuumadda kuma dhegto qof aan dembi lahaynna laguma takrifaro sharciga ayaa diidahayo waxaana xakamaynayo dadkaas shuruucda iyo nidaamka ka jiro puntland oo ummadda ay u hoggaansan tahay laakiinse haddii lagu yiri waxaa jiro dad laga inaqabsado horta maba jiraanba sababtoo ah sharciga ayaa diidayo waxaa intaa gaaf wareego oo intaa mataqaanaa wareego ciidamada ammaanka oo shaqadaasi toddobagal weyn ku sameeyo waxaa intaa ka shaqeeyo c i d oo oo dembi baaristii iyo nidaamyadii iyo qofka haddaanan haddii lasoo qabto oo la xiro waxaa qofka uu qabsadaa lawyer maxkamadda ayaa markaa loodaa iyo qareenkaa qofka uu qabsaday ayaa waxaas la waafajinaya sharcigana la waafajinaya dhammaanna wax allaale waxa la rabo in la qabto ama ama la fuliyo ama xukuumadda ay rabto inay fuliso waxay waafajisaa ay marisaa waa sharciga qaanuunka dalka ka jiro kaasoo lagu dhaqmo oo ummadana anfacdo dhama dhammaanna deeqdo shuruucdaas iyo nidaamka iyo systemkaas ummadda soomaaliyeed iyada wada deeqdo iyadaana mata qof la iska xiraa ama lagu takifaraana maba jiraan waxaa kaloo eedayn ahaan loo soo jeediyey in maadaama nimankan tahriibka ganacsada ay lacaga badan haystaan inay dhex galeen booliiskii ciidankii haddii la xidho lacag lagu sii daynaya haddii meel lagu qabto lacag ay kaga fakanayaan maxay kula tahay dabcan horta arrintaas sidaa u ballaaran waa hadda aad ka sheekeynayso waa howl aada u ballaaran dadka dembiyada ku jiro by any means hadday la dhaqmayaan anagu dowladda puntland waxay waafajisaa shuruucda askarigii ama ninkii holahaas mataqaanaa ku jiro dembiyada iyo xeerka wuxuu ka qabaya ciqaabta ayaa la mariyaa dabcan arrintaasna uma in maayo xukuumadda ama ciidamada dowladda u shaqeeyo ama xuduudaha joogo warbixinadaasito soo gudbiyo inaysan ku dhaqmin nidaamkaas hadda aad ka hadlaysid kan lacagta bixinayo kan tahriibinayo kan doonta wada dhammaan waxa weye waan uga digaynaa inay ay arrimahaas shaqooyinka ay ka istaagaan kana fogaadaan waxaa kaloo uu sheegay maxamed cabdi jubba in sharciga muhaajirnimada iyo la dagaalanka tahriibka uu jiro islamarkaana uu shaqaynayo hay-adda daryeelka muhaajiriinta m r c waxay sannadihii lasoo dhaafay dib u celinaysay dad etoobiyaan ah oo iyagu iskoodu go'aansaday inay dib u laabtaan kasakow laabashadana waxaa khubarada tahriibku ay soo jeediyeen in wax laga qabto shaqola'aanta iyo xasilooni darrada si uu u joogsado ama ugu yaraan uu hoos ugu dhaco qulqulka dadka maxamuud jaamac muuse waa agaasimaha xarunta daryeelka muhaajiriinta migration response center oo ku taalla puntland wallahi dee tahriibta halkeedu markii aad dadkan annagu aan diiwaan gelino etoobiya dabarkoodu ka imanayo aan weydiino waxa weeye waa arrin dhaqaale ba kula nolol baan u socdaa waxyaalaha aan la yaabna waxaa kamid ahaayoo kaleeto shir aan kaga qayb gelin su-aasha markaan weydiinay gudumadayshinka etoobiya waxay yidhahdeen waxaa jaamacadaha kasoo baxa oo kusoo biira suuqa shaqada oo etoobiya sanadkii hal milyan oo dhalinyaro ah awoodda dawladda oo dadka hadda inay capacity ay uhesho shogana waxa weeye soddon stetson halka macnaheedu waxa weeye sagaal boqol iyo laba lixdan kun oo qof dhalinyaro aha oo inay shaqaystaan diyaar u ahaa oo soo qalin jabiyey waan dawladda shaqo u hayn marka waxaan qabaa waxaa kan wuxuu noqday mushkilad nololeed iyo mid siyaasadeed u baahan for example waxyaalaha kaleeto laga caraqaaqo waxaa kamid sida soomaalida kaleeto iyo ama dalada kaleeto faiiban oo kaleeto iyo saameynta ay ku yeeshaan nolosha qofka iyo naftiisaba mataqan dagaalada iyo deganaansha la-aanta marka waxaan qabnaa watalooyinka iyagu ay yihiin in laga reform isbedda laga sameeyo xagga nolosha iyo shaqo abuurka iyo xagga waxtalooyinka siyaasada labadaba marka taas baa laga yaabaa inay xal u noqoto oo maadaama ay hidada kor waxay uqaxayaan oo dhammaan xagga nolosha ah taasaan oran karaa halka ugu dhow inay arrintan tahay haarma mushkilad nololeed iyo mushkilad siyaasadeed haddii labada xal laga helo wixii la jermayso sabab uu ninkii dalka iskagata kala ma jiro kumanaan kun oo qof oo muhaajiriin ah ayaa sanad walba badda mediteraneanka iyo badda cas ugu dhinta qaraqan kadib marka ay la degaan ama la rogmadaan doonyaha ay ku safrayaan haaruun macruuf ayaa warbixintaasi suukaya soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijka faaqidaadda oo aynu ku soo qaadanayno kulankii dadweyne oo ay v o eeda ku qabatay magaalada toronto ee dalka kanada oo waayadan ay ka dhacayeen dilal kala duwan oo loo geysanayay dhallinyaro soomaali ah qaybtan waxa ay ku bilaabanaysaa su'aal uu qabo muuse kuulow oo ka mida waxgaradka ku nool toronto kadibna su'aalihii haray iyo jawaabaha ayaannu u sii gudbi doonnaa ansiyo muuse kuulow maasha allah waa runtii ugu mahad celinayaa casumaadda iyo kulanka ay noo sameeyeen voice of america annagoo reer toronto ah waa ku mahadsan yihiin marka labaad magacayga waxaa la yihahda muuse kulow su-aalaha aan qabo waa laga wada dhawaajiyay laakiin inaan ku celceliyo ma rabo su-aasha waxay tahay waxaan hadalka aan ka dareemo ama uu u badan yahay dhibaatadana haysata inay tahay guryaha dowladda aan degannahay oo runtii koosgareeya faqri sida sheekh siciid uu sheegaya laakiinse isaga su-aashaan weydiinaya waxay tahay sheekh siciidow waddankan systemkiisa nidaamkiisa waa naqanaa waxaa lagu nool yahay mortgage waxaana tiri guryaha dowladda ha laga baxo wixii riba ahna waa naqaanaa marka runtii waxaa loo baahan yahay xal in la keeno barkii hadda ka hor waxaa yimid niman culamaa u diin ah ee ka socday carabihay ka yimaadeen especially dubay iyo imaaraadka ka yimaadeen halkaanay yimaadeen dad badan oo soomaaliya weydiiyeen waxay yidhahdeen guryo inaan iibsanaa aan doonaynaa sagaal caruuro shan iyo toban caruur ayaan haysanaa marka inaan guryahaas ka baxno laba qol iyo saddex qol waa guryaha la kariyay waddanka ugu waaweyn laakiin guri markaan iibsanayno waa guri toddoba qol sideed qol lacagteedna inaan ku iibsanaa rabnaa laakiinse waxyaabahan hortaagan waxay tahay ribo ma iibsan karno guryahaasitood wadaadka wuxuu soo jeediyey waa iibsan kartaanuu yidhi bakistaanka muftid iyo niman runtii u muftooda ayaa usoo saaray oo guryo badanay iibsadeen oo sidaasay kaga baxeen dhibkii markaas dudashiiq wuxuu yidhi nimankiinaan culamaa udiinka halkaan jooga ha idiin muftadooda hadiin muftad ha idiin noqdaan oo guryihii ha idiin fasaxaan may waa soo koobaya marka waxaan ka wadaa faqriga seen kaga baxayna haddaanan guri iibsan karin guryaha geedtoogana aan leediin ha laga baxo maxaan sameynaa maxaa xalaa tan kale aan ku darsanaa waxay tahay runtii waxaa jiro systematic problem ayaa wax badan laga dhawaajiyey waa wax jira runtii taas layskuma haysto laakiin su-aasha waxay tahay waxaan ciyaalkan hal habeen lama dilin maxaa wiilashiinay aan ku weynay ayay su-aasha ahayd su-aasha marka jawaabteeda aniga waxaan u arkaa ciyaalkeenna waxaan ku weynay markii ay yaraayeen ay ka hadlaysay walaal xabiibo runtii problemka halkaasuu kasoo bilowday problemka halkaas kasoo bilowday wax overnight ciyaalkii ay ku galeen gaangiskaas iyo dhibaatooyinkaas iyo problemkaas ma ahan laakiinse xalkeeda hadalkeeda wuxuu u ekaa in carruurta markay yar yihiin runtii indhaha lagu hayo marka problemkaasna waa su-aasha kale waa mahadsanta waa mahadsantahay n siciid maxamed aan ku hormarayaa su-aasha ku saabsaneyd yareynta ilmaha sheikhaan raba ani inaan u dhiibo laakiin aan kuu dhiibo bismi illahi raxmaan raxiim horta ilmaha la yareeyo iska ilaawo taasi sunnadii nebigayga daba maraysaa waxba kama jiraan ilmahana ilaahay baa abuura wax dembioo ay leeyihin wax dhibo ay leeyihin ma jiro ninkii rabaa inuu ilmihiisa korsana boqol hadday yihiin iyo hadday hal yihiinba waa korsan karaa hadduu qofku uu rabo ilmihiisa inuu korsado waa mid midda labaad ilmaa guriga shan iyo lix iyo ku jooga oo wax baran waayey aniga lix baa joogta gurigayga wax dhiba waa isku hayaan ma jirto wax dhiba aniga u hayaanna ma jirto inaan marka xalkii aanu dhibkayaga ku xallin lahayn inaan meelo u xoqxoqno aan iska dayno meelaaan xoqxoqayna waxbaan xoqayna aan jirin feminismna ma shaqaynayo mujtamaciyagana kama shaqeeyo family planning kama shaqeeyo annaga islaam baan nahay waan iska warqabnaa waa xalka waa usoo noqonaynaa iyo maxaa naga khaldan anigu waxaan jeclahay inaan ku taagnaado keliya brogramka qaybta uu yahay qaybta uu yahayna waxay ahayd maxayna ka khaldan xalka ma ana khaldin waktigan ayaana iskaga dhumin xalku wakti buu leeyahay marka anigu waxaan leeyahay arrintaasi problem maaha guryaha su-aashiina
dadkan ku jira mitro housingka caruurtoodii kabay xidhi ma wada na- oo air jordan soo maaha waxay haystaan the latest gadget aan anigu xitaa iibsan karin waxay wada haystaan the latest video games oday guri waloo dowladaba laga yaabaa toddoba kun shan kun lix kun inuu soo galo ilaahay kumuu badin ee adaa isbaday ilaahay kumuu badin ee adigaa isbaday waxaan leeyahay yaynu ilaahay wuxuu ilaahay xaaraantimeyn dee siciid looma dhiibayo wuxuu arrin ilaahay kaalkaa uu asagu fatwo ka soo bixiyey siciid in la weydiiya waa qalad war ilaahay ha laga cabsado ninkii doonaya intaa ka tallaabo dee adiga ilaahay bay idin taallay ordo dagaal ilaahay la gala wajazaakum allah khayr maama xabiibaan siinahay
guryaha haddaan ka hadlo eh, shiikha uga- u dabamari mahayo xagga diinta laakiin een, wax yar haddaan xisaabtano annagu kasoo qaad afar caruur baad haysataa child tax benefit baa la qaataa hadda waaba la kordhiyo shan boqol baa laga dhigaa la yiri laakiin saddex boqol waa hubaa lix miyaa laga dhigay waa kaa marka e- e- een, guri ma ijaaran karo qofkaasi Ha, lacagtii dowladuna u dheer tahay adugu wuxuu usoo jafjafan u dheer tahay marka een, eh, waxa fiican in la xisaabtamo
su-aalahaan u wareegaynaa haye
Een, markana waxaan siinayaa farxaan cali jimcaale oo ka mid ah dadka kasoo qayb galay barnaamijka
bismi illaah alxamdulilah waa ku mahadsantihiin een, idaacadda v o e da een, xafladan ay noo qabatay dadka kasoo qayb galay oo waqtigooda soo geliyey in ay een, arrintan muhiimada leh ay waqti siiyaan waa ku mahadsan yihiin Een, wax badan ma raba inaan sheego wixii muhiimkaha waa la sheegay waxaan rabaa aniga waalidaan ahay aabbaan ahay inkastoo carruurteyda yaryihiin haddana wadnaha farta ku hayaa oo toban sano kabacdi maxaa dhici doona aan mataqaanaa ka baqooya waxaan rabaa marka wadankaana laba sanaan joogaa ka yar muddo ka yaraan joogaa Een, waxaan waxbaan arkay marka waxaan isleeyahay dadkii labaatan soddon sano jooga maxay u arki waayeen waxaan arkay waxaan arkay caruurta aan dhalnay ma aha soomaali waa canadian waan jecelnahay caruurteenna thats why aan u aamina inay soomaali yihiin oo waxaan ku kalsoonan inay soomaali yihiin laakiin walaalayaal aan aqbalno caruurteena inay canadian yihiin mathal tusaale ahaan anaga waxaan nahay afrikaan haddana ma aqbalno inaan afrikaan nahay waxaan dhahnaa carabaan nahay sax maya soomaali waan nahay laakiin dalada carabta aan hoos tagnaaan dhahnay dalada oo afrikaanka waa diidnaa wax yar waalidiino waxaan idinka codsanaa bilfadlan realistic waaqici hala noqdo caruurta hala qiimeeya booska uu taagan yahay ma qaldana caruurta ma qaldana waa canadian waxaan kaloo rabaa markuu iskuulka tagama xaafadda joogo christine iyo george iyo michael iyo michelle iyo sida waalidkood oo ula dhaqmo ay idinka filayaan inaa ula dhaqantiin tusaale ahaan hadal qabow oo laga barbaryaayo saanba samay karnaa aabba say kula tahay hooyo say kula tahay in laga baqaayo markaasaa waxaa dheedi warya edab ma qabto warya ma waa wuxuu leeyahay- wuxuu leeyahay, hooyadaa iyo aabbahaa maxaa ku dhacay maxaa ma waalan yihiin macnaa wuu kaa xishoona wuu kaa xishoona wuxuu isleeyahay yaa lagugu arkin markaa meelaha maraysid iyo markay hadlayaan iyo fadlan caruurta kale sida loola dhaqmo ula dhaqma biliis asalaamu calaykum waalaykum asalaam
waxaa isna een, tale inoo haya doctor qaasim faarax xirsi
Ah, bismillaahi raxmaan raxiim aniga oo soo koobaya waxaan rabaa in aan su-aashayda oo aan commentigayga aan kusoo xiro ku isku xiro hadalkii jawaabtii ugu horeysay ee Shaqi- Sa- saciid raage uu bixiyey oo ahayd in uu qirtay in ay culummadu ay ka mid yihiin een, oo- kuwa la eedeynayo iyo tii ugu dambeysay oo ah in oo een, saciid oo een, saciid een, oo qirtay waxa ay caruurta sababaya in ay tahay daroogada ay galaan arrintaas anoo isku soo xiraya baan rabaa inaan runta taabto sidaas darteed aan- ha la ii ogaado een, anaan faanayn anigu imaam masjidna waa ahay arrimahaana saddex buug baan ka qoray oo juvenile delinquence iyo young young youngsters iyo waxaasoo dhan ka qoray oo master thesis iyo ahaa waxa aan aaminsanahay dhibaatooyin kaloo badan sababo badan iyagoo jiraan sababta ugu weyn waxaa iskale culummada eeda ugu- eeda ugu weyn waxayna ku leeyihiin qaabka ay wax u baraan caruurta ama ha ahaado mid xabsi ka soo baxay ama ha ahaado midkii yaraaye gacantooda ku koray waxay baraan study loan ha qaadanin waayo ribaad qaadan bixinaysaa ha dhow Em, business loan ha qaadanin waayo ribaad ha dhow haddana sii bixinaysaa Em, ha ka shaqayn real estate hana baranin waa riba mortgage warkiisba daawaa kii hadda socday Em, taxi ha wadin ay baad qaadaysaa iyo qaniisa Em, warshad ha ka shaqaynin khamri iyo balaayaad qa- samaynaysaayo ama qa- doofaar baad qalaysaayo hotel ha ka shaqaynin khamri baad ka shaqayn iyo zina waxa la xiriira Een, waxay ka shaqe intaas kadib ku daraan labiska wiilka oo ay ku qasbaan labis go-aan carbeed oo kale oo gooni ah ayaga oo u diidaya wiilkan inuu faashinka al- ilmaha qayrkiisa ah siday u labistaan u labisto ama siday u jartaan uu jarto Een, waxa ay sameeyaan oo kaleeto in wiilkii marka uu masjidka intaas joogo inaan waxba la barinin oo maanta wiilashii masjidka weligood taagnaa qaarkood halkan joogaan oo soddon jir yihiin qur-aanka ma qori karaan Een, waxaa intaasoo dhan dheer marka wiilkii marka uu qaangaaro oo dug sare dhameeyo oo la yiri waxaasoo dhan ma samayn kartid waxa uu isku dayayaa inuu guursado oo mustaqbal yeesho gabadhu la hadleen waxay leedahay maxaad haysataa waxa ay dantu noqonaysaa inuu daroogo gado oo halkaasna daroogo ku dhammaado waa ka baxaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga ayaan yuusuf al dhahaa Ah, waxaan caawinta usoo istaagay inaan idinkaga sheekeeyo Ah, waxaan tegay miirino badan oo town hall miirin oo lagala hadlaayo ciyaalka iyo problemka haysto I'm still disappointed and reasonka u disappointed gareynayo waxay tahay miirin kastaan tagno saddex waxaan caan ku nahay blame deny and divided that's the only thing aan ka wada hadno intuu jiid intuu jiid system aa la blame gareynaa tronic community housing aa la blame gareynaa police aa la blame gareynaa politician aa la blame gareynaa please the problem is us let's wake up united and do something about it and save our kids thank you
waa mahadsantihiin Een, sadiiqaan siinayaa marka dadku badankooda su-aal jirin tala soo jeedinay ahayd laakiin talooyinkoodiya waxaan siinaa bal hadduu wax ku darsanayo aan hal mid in aan isla fahnaa fiican hadda s- aan annagii afaraha isku fiiqaynaba xal intaan raadino Een, horta marka ugu horeyso een, intaan aan meesha fadhido fikrado iyo opinions ayaan dhiibanaynaa annagana ma aha dadkii wax xalinaya annaga waxaan ka mid nahay dadka naftirkooda community ka tirsan oo xalka raadinaya marka hal midaan rabaa inaan very clear aan ka dhigo jaahilnimada ha la iska dhaafo jaahilnimada ha la iska dhaafo nobody is saying the problem is only systematic problem we have problems maantana laga hadlaya family issues all of these things what i'm saying is systemka plays much more bigger role in our problem Een, sheekh siciidan siinayaa xoogaa yarna waa lagugu soo tuurtuuray ha noqoto inaad ilmihii qur-aanka micnihiisa ha barin laakiin maadaama ay ahayd tala soo jeedin ama faker kuma noqonayn inaan ka jawaabno waxaa la isku raacay oo dad badan ay halkan ka sheegeen inkastoo aan la isku wada raacin in ilmaha soomaalida ay san aqoonin cidda ay yihiin identity crisis aa la yidhaha. identity crisis waxaa inuusan aqoonin qofkan meesha uu kasoo jeedo iyo waxa uu yahay ma jirtaa een, dhibaatadaas sideese ilmaha looga saari karaa horta waxaa jira in hadal rag weyne ku nin weyne ku hadlo hadallaa jira moogta hadal nin weyne ku hadlo oo u qalma ina loo jawaabo qof meel hoose jooga hataa wax uu ku xagxagtad xagxagatid dee isku mid baati wadaadadu waxay sheegayaanna waa qaala allah wa qaala rasuul taydii baan u gudbay caruurteennu identity crisis ma ku jirtaa oo ma experience garanayaan absolutely ilmaha soomaaliyeed he is not black oo madooga waxay leeyihiin you look little bit too defined muwaatin ma aha oo ninka cad wuxuu leeyahy where you from waalidkiisii dhalay qudhiisu dee weyna kale waa canadian waxaanu dhalay carruurteennii ma aha waa xaqiiqo jirtana ilmaha soomaaliyeed weliba habluhu way ka fariidsan yihiin inamada inanku waa aggressive he wants to go and explore inuu dagaalamo wax xagto wax iska celiyo inantu laakiin waxay leedahay okay caqligan isticmaalo bakeyra duwan yihiin identity crisis meeshii ma taallaa oo caruurteenna ma haysata qofka idhaahda ma haysato wuxuu joogaa another orbit xitaa galaxygeenan ma joogo malaha one of the biggest issue aynu haysanaa waxa weeye identity crisis ay caruurteen la dhiri karayso soomaalia
horta in inaan xanaaqno oo oo qof wuxuu yiri haddana aynu sii qaadanno ma fiicna waxaa fiican qofka fikradiisa soo jeestay ama ku raac ama ku diiday in aad baas garayso way fiican tahay si aan ma aragta buuq u dhalanin identity cris inay jirto oo oo oo mar horaanba la sheegay Een, in la rabo in laga baxona annagoo dhan waa ognahay marka one of the solution baan sheegahayaa aan ku hormaro ama gurigaa lagu hayaa labada maalmood saarare iyo sandhay qur-aankay bartaan war ma yeeli karnaa inaan maalin af soomaaliga u qorno weliba intay dugsiga tagaan dugsiga loogu dhigo maalin waxa weeye identity criska wuxuu kasoo bilaabanayaa ilmihiiba af soomaali ma yaqaan who he is or she is that is one midda kale oo aan leeyahay waa in loo fiirsadaa haddaan nahay ee community waxa weeye in aabbuhu involved uu ku ahaado because responsibility crisis baa nahaya wiilasheenna waxba uma dirsano guriguu joogaa cunaduu cunahaya aniga ho- wiilal kaliyahaan dhalay gabar ah, ma aqaan Eh, laakiin waxaan ogahay gabdhuhu inay hooyadood ay fiirsadaan ayna ka furfurcoon yihiin wiilasha wiilkii identity bahaysto role model uu fiirsada aabbihiina waa ka xoogaa ka maqan yahay marka waxaan rabaa ee aan solutionka soo hormarsado ee aabbayaashu iyo hooyooyinku inay isla shaqeeyaan ilmihiina af soomaali bar- la baro Een, lacag la-aan weeye haddaad iskoolka aadayso een, qof soomaaliah oo af soomaali dhigaa la qorayaa iskoolka ilmahaagi af soomaali baa la barayaa marka een, aynu ka kacno fadhiga
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkani waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegayno kulan dadweyne oo v o edu ku qabatay magaalada toronto ee dalka kanada kaasoo lagaga doodayay caqabadaha ay ugu horeeyaan dilalka ee heesta dhalinyarada soomaalida ah ee ku dhaqan dalka kanada gaar ahaana magaalada toronto barnaamijka waxaa ka qaybgalaya sheekh siciid raage oo ka mida culimo udiinka soomaaliyeed injineer sadiiq cali xaashi oo ka mida dhallinyarada ku kortay dalka kanada waxna ku baratay xabiibo cali aadan oo ah hooyo soomaaliyeed oo wiil ay dhashay uu ka mid ahaa wiilasha ku dhintay rabshadaha toronto iyo weliba siciid maxamed maxamuud siciid dhafuuje oo ka mida aabbayaasha ku dhaqan toronto
intaan xalka loo gudbin hal su-aalaan rabaa inaan soo wareejiyo laakiin waqtiga aan aad u yarayno jawaabuhuna ay ay xoogaa koobnaadaan eedaha ugu badan ee inta aan ama bulshada la hadlayna ama saraakiisha booliska aan la hadlayna soo baxaysa waxay ahayd kow inaysan hooyooyinka iyo qoysaska soomaaliyeed ee ilmahooda ay dhimanayaan iyo kuwa deegaankaasi degan aysan booliiska la shaqaynin hadday arkaan wax dhib ah inaanay u sheegin in guryaha hooyooyinka ay joogaan laftirkooda hub lagu haayo oo ay hooyadu og tahay hubkuna biyo laguma cabo waxaa lagu dilaa marka ma la dhihi karaa waalidka soomaaliga isaga waxa uu qarinayo mararka qaar ama ama dhaqan ha ka ahaato ama ilmihii ha u roonaadee ayaa keenaya in dhibaatadii la joojin waayo inta aan loo gudbin sistamka iyo dowladda Een, haya.
horta aad baan uga xumahay een, arrinta ah in la yidhaahdo een, hooyooyinka soomaaliyeed oo dhan iyo qoryaha iyo in la rileed gareeyo waayo communitigani inta dhibka ku jirtaa xataa dhallinyaradu iyo inta caruur joogtaa zero point zero zero one xataa maaha for that reason waalidiinta waxaas og oo ilmahooda waxaa xataa ku ognaa iyaguna waa fraction yara horta waa ka xunnahay in communitygoo dhan ay brand u noqoto oo maaragtay waxaasi ay ku noqoto een, wax soomaalido dhan ay samayso laakiin arrintaasi booliisku waa beentood waana kuma marsiyoonayaan waxna kama jiraan maalintay digsan gelayeen cid ay kala tashadeen iyo cid communitiga soomaalida ay wax ka weydiiyeen midna ma jirin danahooday u galeen waana yaqaana qoryuhu meesha yaalleen awalna horey u ogaayeen markii horey ogaayeen waa ogaayeen ay soomaa la garan aniga aniga digsan wax ka degana saddex bilood haddayn ka badnayn bay joog anu waa ogaa bay joogeen berlinka oo ay oo ay intaas xog raadinayeen ku dhex jireen ogaay markaasna iyagaa dan lahaa meeyarkii bay la dagaalamayeen en- en, eh, meeshii joogay laakiin communityga dan kama ay lahayn guryahana waa jajabiyeen xoog bay ku jajabiyeen waana sameeyeen iyagaa ogaa haddeerna meeshii qori joogana waa ogyihiin meeshii basoolo joogtana waa ogyihiin taa micnaheedu maaha inaan ku daafacayo waalidiinta ilmahoodu iyagoo daroobada gadaya gurigoodii ay ku dhexayaan oo ay qoriga ku dhexayaan kuma daafacayn oo khaldan yihin waa khaldan yihin communitigana dhibaatay ku yihin waayo cunugoodu cunuga kale oo kan walaalkiisu xataa rurud garaynaya midka isaga la dhashay oo yarkaa buu dhiibaya marka arrintaasi sax kuma aha laakiin communitigu arrintaas ay eh, booliisku communitiga kusoo leexinayaan keliya shaqadoodii ma ay qabsan anu caawna waa ka warwareegaya laakiin waxaan focus garaynayay arrintii hore oo ahayd maxaa naga khaldan markii gurigay ka bilaabataa laakiin booliisku arrintaasi meel ay uga baxaan ma lahan qoryahana waa ka warqabaan ee guryahana waa noo yaalaan annaga waalidiinta ah oo ilmaha iyagu ay involved ku yihiinna qayb baan ku leenahay markhaatigana waa run annagoo iyagoo dhan wada og waalidiin baa qarib ah een karaan ka dhacay waa ognahay soomaalida dishay waa soomaali kale waa la dhoofiyo qaar soomaaliya loo diray war waxaasuna waa is ognahay annaga horta teenna ah xallino kabacdaan usoo jeesana dowladda iyo xisaabta iyo booliiskeeda xeeda aniga caaw anaa radicalka meeshan ka ah, always een, systemka aadayo Een, maxaa yeele de waxay kaloo laga hadlay een, een, arrinta identity criska rabaa inaa usoo noqdo Ee, dhalinyarada horta wax dhalinyaro ah oo 21 years old 19 years old oo dhibaatada haysto meeshaan fadhiya ma jira maanta haddii la weydiiyo ayaga oo la wareysto saa u fakiraysiin oo dhan waa ka duwan tahay adinka adinkaa music isu qaraacaya kabana idin saaran marka haddaa xal rabtaan aada dadku problem ku dhacay find out the facts about them digsan dhalinyarada joogta u taga soo wareysta john galley u taga jane finji taga yes falastini v o a you did a great job bal waxaan ka hadlaya dadka opinionka dhibanaya about the solutionka oo annaga dadkeena waaweyna we need more inaan la hadlan dhalinyarada identity criska dadka waaweyn hasta aniga i believe maxaa yeele dheh haddaa weydiisid dadkeena waaweyn xildhibaankaada xaafadaada haddaa weydiisid iyo xib- xildhibaanka qabiilkiisa kan qabiilkiisa kuu sheegaya soomaaliya kuma sheegi kara xildhibaanka uu ku leeyahay xaafadiisa magaciisa iyo taleefankiisa marka been baan isu sheegaynaa dadka ha loo noqdo realityga ha loo noqdo annagaa disfranchisa disorganise waan nahay organise manid mana midaysnin waa run toban communityaa jiro toban madhabaa kala jiro baadhiyada somalilan puntland jubbaland galmudug waa soo wada bixinaa lacagaan bixinaynaa markay noqoto realityga aan su imaano aan la xisaabtanno digson counsilarka joogo in xaafadeena crimeka la reduce gareeyo waa la kala dhuumanaya waxaan siinayaa siciida waxyar ku darsanaya kadibna waa is- gabagabadaan gudbaynaa Saciid, soo gal.
kuwa dheeraarmayo identity criska usoo noqonaya identity criska identity cris horta ilmaha yaa identity siiya ha marka yayna hoos aadin blameka wuxuu kusoo noqonayaa kulli annaga identityga ma waxaa siinaya canada ma suuqaa siinaya cunugu hadduu yidhi cunugaa waraysateen wuxuu ku yidhi identity crisaa qabaan waxaan aqaan blamku anagu kusoo noqonaya cunugayga anaa la rabaa inaan u sheego soomaali inuu yahay asalkiisii inuu kana- kanadiyan waan ma diidayno ilmahay waa kanadiyan yaa diidaya inay kanadiyan yihiin annagaa rabna inay kanadiyan noqon markee waddanka waxba ku leeyihin haddii kale waxay noqonayan ajnabi kanadiyan waa yihiin laakiin waa soomaali identigiisuna waa soomaali kanadiyan waa uu yahay laakiin inuu islaam yahay identigiisa ka mid tahay in loo sheego inuu diin leeyahay in loo sheego waxaasna yaa ka mas-uula
Ee, gabagabadiiaan galaynaa xalkaan kusoo gabagabeynaynaa xoogaha la hadlay Een, maama xabiibaan kasoo bilaabaya Een, een, waa soo qaadqaaday xoogaa waa ka sheegay in ee, ee, xalku wax overnight ama aan- aan- aan ku dhammaanahaya maaha overnight waxaan ula jeedaa habeen beriyoo kale ma dhammaanayo laakiin wixii hadda aan anagu ka dhawaajino oo aan qoranno oo aan isku raacno ayaa ilmaha kuwa dambena badbaadinahayo kuwaana aan ku caawini karnaa marka een, one caruurtu kulligood jaamacad inay galaan ma aha khasab ni k- wa- meesha tan ee farsamada gacanta waxay qaataan boqolaal kun marka caruurtii haddaad ilmahaaga aad u dirto college annagu soomaaliyan ka nimid waa inuu jaamacad ka baxaa oo miis fariistaay wax qoraa kuwa wax qoro soddon kunka ma dhaafaanba mararka qaarkood soo waa inaan anagu ka fekeraa caruurteena inaan college u dirno midda labaad waxa weeye in aan caruurteena yaryar aan ku bilaawno inay volunteer sameeyaan hooyooyinaa ii imaanahayo leh ga- gabadhayda ama wiilkayga oo jaamacad kasoo baxa shaqo maqaysta shaqo iigey hawkam ilmo halkan ku dhashay ama ayagoo yar la keenay anigu e s l baaban ahay ee af ingiriiska iga badiyo aniga uu shaqo iigu soo doonana oo inuu rabaa inaan u geeyo waxa weeye caruurta ha la baro inay dadka aan familka ahayn la dhiilgareeyaan ama la macaamiltoodaan waa mahadsantahay sheekh siciidan siinaya xalka waa kusoo noqon doonaa saddex
ayb bismi illaah anigu waxaan u arkaa horta xalka igana raalihaada ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum maantaan diintiinnii idiin dhammeeyey wax wal aynu u baahannahay oo dhallinyaradeennu u baahan yihiin oo aan kitaabka qur-aanka inagu yaashirin ma eh, qorrayni ma jiro laba waxaynu u baahannahay oo hablahaynu u baahan yihiin oo dhallinyaradaynu u baahan tahay oo dumarku u baahan yihiin oo raggu u baahan yihin oo nebigu aanu ka hadalin maba jiraan masalada jirta waxa weeye waar goormaynu ku dhaqanaa inuu u dhaqaaqnaa xaggii diinta haddii ay siday uga hadashay social serviceska dee nebigii baa ka hadlay sala allahu calayhi wasallam gaali wuxuu inoo sheega maaha haddiynu doona education dee aayaddii kugu soo horreysa iqraba aheyd wax maanta gaalinoo gaalinoo sheegaye cid kale ma aha haddaynu doona inaynu akhlaaq yeelanno dee ilahay wuxuu waa innaka la calaa khuluqin cadiim haddaynu doona inu ummadoo dhan aynu xidha risiqa doonanno dee ilahay wuxuu kuhi walaa tansa nasiibaka min addunya haddii aad doonaysid inaad waalidka carruurtu hagaagsanaadaan waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah buu ku yidhi haddii aad doonaysaan inuu dari- dariiqa xagga xaqa lagu taagnaado dee nebigu wuxuu ku yidhi tarak- wuxuu inagu yidhi taraktukum calaa maxajati albaydaa laa yaziiqu canha ilaa haalik war mas'aladdu xal mee ma aha xalkii qur-aanka iyo sunnuu ku yaalla war mas'alada taalla waxa wey waar goormaynu ku dhaqaaqnaan ku dhaqannaa qur-aanka iyo sunnaha ilmahaagii oo aad r- miiska rurida u dhigtay uu xaaraan yahay oo aad been sheegtay oo adoo aan handicab ahayn oo physical challenge ahayn aad leedahay wax meel baa xanuunayso waxaan ahay in physical waxay ku dhacay ama aad leedahay ninka ima qabo ninkiina kuu soo hoyanayo ama aad leedahay hadhowna inaad tidhaahdid ilmahaasi inuu saalix noqdaan doonaya dee yaa been loo sheegaya mailahay maseenaka been sheegana haddaynu n- odhanno haddaynu dad muslimiin ay nahay haddaynu doonayn in carruurtii ima ixtiraamaan dee adigu waalidkaa ma ixtiraamta meela ayna- yaynu fogaanin carruurteena kama maqnaa xal kama maqnaa waxaa ka maqan war caynkeebaynu iimaanka wadnahooda ku jira in u kobcinnaa anigu waxaan leeyahay carruurteena anigu waan aaminsanay inaa qur-aanka lagu qur- lagu guru'un maaha in la fahamsiiyaa waajiba nebigu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa idinku khayr badan qofkii qur'aanka bartay mu odhan qofkii xafiday
Een, siciid waa kusoo noqon doonaa sadiiqan siinaya een, fadlanna aada usoo gaabay waa mahadsan tahay Een, halka waa ti- again uh, annaga waxaa u baahnaa miiskiina intaan isugu imaano aan wada fariisano oo hal meel aan kasoo wada jeesano midnimo iyo wadajir aan u baahnaa number one Een, after thatna waxaan u baahnaa inaan systemka aan la xisaabtano Een, xagga dhallinyarada markaan usoo noqono eh, dhallinyarada wax badan aan lasoo shaqeeyey as a volunteer aniga community een, workernama iyo community servicena ma provide garay aniga waxaa nin individual oo shaqaysto oo engineer oo professional ah laakiin for the last 20 years i've been volunteering and coming back to my community inaan wax u qabto qof lacag igu siiyana ma laha Een, dhalinyaro dhallinyaradana aadaan aadaan ula soo shaqeeyey waxaan u baahannahay characterkooda inaan ka shaqeyno reality qofkan in la dhiso characterkiisa as an individual gurigeena kasoo bilaabataa waa run conferencigiisa in la dhiso kalsooni la siiyo ciyaalka kalsoonidooda in la adkeeyo waa in wax xagga waxbarashadana ay helaan waxbarasho fiican dugsi sare ay ka baxaan jaamacaddana ay galaan waxaasoo dhan in laga caawiyo u baahan yihin laakiin environmentiga hadday already ay obstacle tahay ay challenge tahay then waxaa waaye failure rateka waa badnaanaya een muxuu ah dhibkana waa badnaanaya so environmentigana waxaan ku xallin karnaa midnimo iyo wadajir iyo in aan systemka la xisaabtano
aada u mahadsan tahay sadiiq waxaan siinaynaa een, maama xabiibo
halkii waa lasoo gebagabeeyey marka waxaan ku dari lahaa ah, ee, inaan idiin sheego een, m- communitigu ma fadhido waxaan niri waa een, een, f- parentku waa feelgaroobay hooyooyinku wax ma qabtaan aabayaasha ilmihii waa la dilay hebelo hebelo wax waa waa jiraan hase ahaatee communitiga iyo dhallinyarada kulligood waa dadaalayaan iyo hooyooyinka salaamu calaykum
siciid xalkiisiyaa noo dhiman wakhti yarna waa u baahan yahay waa ogtihiin markana waxaan siinayaa shamsi darafey oo ka mid a hooyooyinka iyana caruurtooda lagu dilay toronto
runtii aniga hadal badan uma soo istaagin meeshaan waxa baaba'aya waa ilmo soomaaliyeed waxa qabriga la geeyo waa saddex boqol oo cunug oo soomaaliya ayna ku jirin alberto ontaria keliya marka hooyooyinka maanta dhalinyar oo caruurtooda hadda korsanaya ayaan waxaan rabaa in wax lala qabto wixii dhinta waa dhinteen ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannana allaha siiyo marka annagii seen wax u qabsannaa seena wax loo badbaadiyaa labaatan iyo laba albaab inta furannay wax noosha- nooma shaqaynayso waxaa fiican waxa nuxur kale in laysku keeno oo ilmihii sidii wax loogu qabanayay si siiba hooyaa damqatee inaan hooyooyinkii haddaan nahay aan hal meel inta isugu nimaadno dhallinyaradiina ayaga la tixgeliyo ay arrimahan u hoos u galaan saa dhallinyarada ayagaa is og annaga waxaa nahay xoogaa ilmihii strangeran ka noqonay daduug iska min ay ku leeyihiin marka ayagoo isla sheekaysanaya usoo gelaysa marka ani waxaan dhihi lahaa generationada soo socdo oo maanta digsan dhooban oo meelo kala dhooban digsan ma aha golo magaciisa waa meeshaan annagoo dhan ku soo degnay meel soomaali jecel loo degay ahayd ma ahayn meel in oo ilmahayna lagu dilo ama ilmahayna ay gaangis ku noqdaan meel aan rabna inay noqoto ma ahayn maantana waxay maraysaa digsan inay noqoto golo laga cararo meel laga cararo waay maanta digsan haddaan iraa wiil aan dhalay iga soo doon hooy digsan aan joogaa hooye mayow ileehay imaw islington iyo digsan sheekh siciidaa ugu dambeeyey een, waxaan rabaa inaan siiyo siciid siciid maxamedaan siinayaa bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horreysa intaanan hadalkayga gelinin qoladan v o da waa uga mahadnaqayaa imaadka ay noo yimaadeen waxaan rajaynayaana dee wax badan inay programyadani ay socon doonaan arrinta xalka communitigan soomaalidu wax dhow ma aha wax fududna markaan arrinta xalka u soo noqdo weli waxaad moodaa waxaan ka hadlaynaa ilmihii la dilay kii la dilay waa dhintaa loo naxariisto midka bosishinkiisii taagan oo meeshaa taagan oo aan aabba iyo hooyo wax soo celin karaa jirinna wakti buu leeyahay meeshuu ama ama waa ku dhimanayaa ama sabab kalaa ilaahay usam ilahay waa soo hanuunin karaa ama ilaahay waddankuu ka kaxayn karaa annagu kama warqabno laakiin weli waa noolyahay laakiin xalka la raadinaya ma ma aha kan la dilay waa run dowladda waxaa lagu leeyahay kii la dilay wixii dilay in ay raadiyaan sida ummadaha kaleeto waa mid aan ku leenahay laakiin taasi waynu ognahay imaan ay mayso ilaa aanu annagu bini aadam noqonno imaan mayso waxaas wey haddaana inagu bi- haddaana inagu midnamo lahayn oo inagu ayna isu imaanin oo inagu aanan dad ahayn imaan mayso waana ognahay aan. taasi marka waa dad waa ilmihii waa ilmihii la dilay wey. laakiin kuwa xal kale waxa weeye kuwa dariiqa ku jira on the line kuwa dariiqa ku jira kuwa marka xalkoodu muxuu yahay aan ka hadalno kuwa xalkoodu wuxuu yahay markaan sheegno maxaa ka khaldan horta arrin naga khaldan waa jirtaa annaga waalidkaa waddankan aan soo gallay waddan aanu shaqo ku leenahay ma ahayn dan baa keentay laakiin dhaqanka ka jira iyo waxa ka jira iyo annagu shaqa iskuma leh Een, waa midaasi oo horta een, iyada waa isku waa ognah midda kaleo marka soo hadha waxay tahay annagii naftigeennii waxaa naga khaldan ilmihii sidaan u u korsan lahayn waa naga khaldanta marka waxaad leeyahay xalka annagu noo yaalla waana innaga aynu isu soo noqonoqonno oo aynu halkan meel ka gaarno Een, ugu dambeyntiina waxaan siinayaa een, suuban faytaan oo ka mid a hooyooyinka ku nool toronto aniga solution waxaa u haystaa wiilkan sa- yarka sadiiq malayn oo dhahay politicianka lala xisaabtamo ha oo lala xisaabtamo politicianka mana aaminayin because party aan registered ka nahay ma jiro haddaa partiga registered ka tahay oo qof ka dooratid waa ogyahay sanadka dambe inaad dooranaysid anaga marka hir baan nahay doorasho ma ka qayb galno mana dooranno taas waa mid mideeda kale magaalada toronto waa magaaladooyinka ugu waaweyn ee soomaali joogto we don't have leader waxaa u baahannahay oday dhaqameed camal ma ahan communitayaasha inaan dad laga dambeeya helno waa oo iska dambeeyo oo isu yeeraayo taas waa mid kale waxaa jira wadankan waxaa la dhiibaa donation maalinkas isbitaalla la dhisaa iskoolaa la dhisaa annaga masaajidadeenna waa donate garaynaa boqolkun laba boqol waa aruurinaa ma nihin community diyaar u ah inay iskoolada contribution siiyaano inay askarta siiyaano donation bixiyaano meel aan ku qorannahay ma laha marka reer aan qorneen wadanka ma ka tirsano been yaa la isku sheegin maskaxdeenna dubutaatayaasha soomaaliya jiro inta ku loosgaroobay baarlamaanka soomaaliya kuwa jiro ciyaal ma korinin kuwaasaan ka daba cararnaa oo caaw hadduu yimaado nin ka mid ahne waa u sacbatunnaa marka marma idiin sheegaa ama soomaaliya aan guurno ama intaan joogno madax iyo jir kala maqan ma shaqay karo intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo guud ahaan aynu kusoo qaadanay barnaamijkii kulanka dadweyne ee v o eda ay ku qabatay magaalada toronto ee dalka kanada kaasoo lagaga hadlayay dilalka loo geysta wiilasha soomaalida ah iyo waxa laga qaban karo barnaamijka waxaa ka qeyb galaya sheekh siciid raage oo ka mid ah culummada ugu caansan dalka ee ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada xabiibo cali aadan oo ka mida waalidiinta wiilashooda lagu dilay dalka kanada injineer sadiiq cali xaashi oo ka mida dhallinyarada ku kortay waxna ku bartay dalka kanada iyo siciid maxamed maxamuud oo loo yaqaana siciid dhafuujo oo ka mida waalidiinta toronto tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ay ahay taasi uu soo jeedinaysay barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka haatana waxaan kusii siqaynaa gabagabada idaacaddana falastiin oo stuudiyaha ugu welisa ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtiga noo saamaxo inay dib noo xusuusiso qodobadii warka ugu doorka rabnaa mahadsaned ibraahim milatariga maraykanka waxay sheegeen in tiro ka mida maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee soomaaliya ay ku dileen duqeyn ay khamiistii shalay ka fuliyeen meel ka mida gobolka baay afhayeen u hadlashay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka oo la yidhaahda risia harris ayaa u sheegtay v o a in duqeyntaasi oo ay geysatay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ee dron ah ay markaasi ka fulisay meel boqol iyo konton kilomitr galbeedka kaga beegan magaalada muqdisho xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tallerson waxa uu sheegay jimcaha maanta inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya in iscasilaadii ra-iisul wasaarihii hore ee lebnaan sacad al xariiri uu sacuudiga door ku lahaa oo aysan ahayn mid isaga ka timid xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ra-iisul wasaaraha lebnaan uu iska casilay isagoo xilligaasi ku sugnaa dalka sacuudi carabiya sabtidii hore xogaya tellerson oo kasii duulaya beijin ayaa u sheegay wariyaasha ku weheliya safarkiisa in wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga cabdil al jubeyri in uu markaasi u xaqiijiyey mar uu la hadlay go-aanka xariiri uu iskaga casilay xilka ra-iisul wasaarenimada ee dalkiisa lebnaan in ay ahayd mid isaga u gaar ah oo aan lagu wehlin labada mas-uul ayaa talaadadii wada hadlay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin haatana dhegeystayaasheenna bal aan ku nasinno heesta raxmo iyo codkii maxamuud cumar ser maxamuud
wala jacaylku waa roob raxmadee bashubayo raysiyo barwaaqane reexaanu gooweye wala jacaylku waa roob raxmadee bashubayo raysiyo barwaaqale reexaanu gooweye weliyo rafiiqi weeye kubaaxa weeye farxada adduunyada Aa, weliyo rafiiqi weeye kubaaxa weeye farxada adduunyada Ee, roona lahaydaa, ee, ee, duxuma ruuxa uu rabo. iyadoo la racsho lilwada dhistaanoy ubad ay rabbaystaan isku raagan weligood eeroonan lahaydaa ee eeruxuma ruuxa uu rabo iyadoo la racsho lilwada dhistaanoy
ruuxba ruuxa uu rabo isagoo la raacsho reer ay dhistaan oo ubad ay rabaystaan oo isku raagaan seer maxamuud cumar iyo heestii raxmo idaacaddeenii habeenimo ayay gabagabo u ahayd waa ibraahim daandure iyo falastiin oo idinleh nabadgelyo
Ay, ku waararan rumadkiyo wadnaha gala